shirweyne lagu ka hadlayo horumaryowka haweenka iyo sida lagu ka horseedo karo tacdiyadaha lanjeysidow haweenka iyaalka jubbaland iyo lakadaha furay magaalada kismaayo wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland marwe cadar ismaaciilyana kulankan kafurtay magaalada kismaayo wasiirad marwe cadar ismaaciilyana daafurka shirkaha ka jeedadii dardaaran guud oo qusay haweenka iyaalka iyona sidoo kale ku hadli shirka muhiimadiisa shirkan wuxuu qayb ka yahay shirarka kala duwanaa oo wasaaradda maalmahan ay waday oo aan ku daahfurnay daawad oo ahaa shirweynihii haweenka jubbaland marka wuxuu leeyahay qaybo kala duwan oo bulshada qaybaheeda loo kala qaqabanayo idinka marka waxaad tihiin qaybta wasaaradaha iyo dhallinyarada qaybaha kala duwan oo laga wacyigelinaya ama wax laga tusaaya tacdiyada ku dhaca qofka bini'aadanka ah ama gabdhaha ha ku dhacaan ama dhallinyarada ha ku dhacaan ama dadka waayeelka ah ama dadka naafada ha ku dhacaan sidii looga hortegi lahaa laga wacyigelinayaa tihiin waxaa tihiin dhallinyarada la rabo inay ayagana dadka ka sii wacyigeliyaan oo ay ka hadlaan oo goob walba idinka facebooka iyo waxaasad isticmaashaan marka inaad dadka wacyigelisaanood wuxuu uu yahay tacdi wuxuu yahay inaad sheegtaan gudniinka xun oo gabdhaha lagu sameeyo oo maanta gabdho badan oo soomaaliyeed oo maanta waxgal ahaan lahaa ay u dhinteen waxaanan xaq ahayn oo aanan ilaahayna jidaynin oo xaaraan ah oo diinteena islaamka maxay ahayde xaniifada xaniifka ay ka hadashay oo qalad inuu yahay la sheegay inaad idinkana dadka ka wacyigelisaan maadaama idinka abdhayt aad tihiin oo dhallinyaro waxbaratay aad tihiin